الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب
xajka waxaa la gutaa bilaha la yaqaan bilaha xajka waa bisha shawaal soonfur dulqacda sidataal iyo xajka bisha carafo ee qofkii goosta inuu guto xaj dhexdooda markaa waa inaysan ka dhicin galmood arrafath waxaa loola jeedaa hadalka dareenka shahwada kiciya ama aflagaadada ama galmada ee qofkii goosta inuu guto xaj dhexdooda markaa waa inaysan ka dhicin galmood iyo macsi iyo muran midna xajka gudihiisa waxaad fashaan oo khayr ah alla wuu ogyahay ee sahay qaata hubaal sahayda ugu wanaagsan waa qofka oo iska ilaasha xumaha dhowrana xilkuu idin saaray alleh dadka waxgaradka ahow